kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad kusoo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyneyaal uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalka kenya booliska soomaaliya ayaa soo bandhigay nin falal argagax leh ka geystay degmada dharkiinle ee muqdisho baarlamaanka galmudug oo muddo hal sano ah ugu daray muddaxileedka madaxweynaha dowladdaas ee qoorqoor madaxweynaha koonfur galbeed ayaa madaxtooyada baydhabo ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweyneyaal uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kaga qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto xafladda dhaarinta waxaa joogay madax ka socotay caalamka oo ay ku jiraan madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha dalka ruwanda madaxweynaha dalka tanzaniya iyo madaxweynayaasha wadamada seshilis iswataniya jad mozambique sireleon comros ethoobiya geni bisaw malawi burundi uganda kongo jabuuti ruwanda koonfurta suudan wakiilo ka socday dalalka caalamka iyo dadweyne gaaraya ilaa siddeetan kun oo qof william ruuto ayaa loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalka kenya kadib xaflad weyn oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee magaalada nairobi madaxweynaha cusub ayaa loo dhaariyey xilkaas talaadadan maanta ah wuxuuna noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara kenya william ruuto ayaa ku guulaystay doorashadii dhacday sagaalkii bishii dhammaatay ee agost madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ku weheliyey munaasabadda wafdi ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya abshir cumar huruuse wasiirka wasaaradda amniga gudaha maxamed axmed cali doodisho wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jibriil cabdirashiid xaaji wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daa-uud aweys jaamac iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada maxamed amiin sheekh cismaan booliska soomaaliya ayaa maanta oo talaado ah muqdisho kusoo bandhigay nin falal argagax leh ka geystay degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho kaas oo sideedda bishan lagu baahiyey baraha bulshada waryahayga faadumo cabduqaadir ayaa warkan sii dhammaystiraysa dadka ka wadayaabshiyo ahayo inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahayo waxaan caddaynaya inaan anugu cidna dilin cidna dhaawicin waxa meeshaas lagu haayana ay ahayeen ciyaal yaryar oo xaafadda oo ciyaal weera iska ah axmed xasan cilmi waa shaqsigii ku labisnaa darees caadi ah sitayna qori siddeedii sebtembarna la arkay asigoo xabad ku ridaya sidoo kalena ulaynaya wiil dhallinyaro ah kadib muuqaal qarsoodi ah oo laga duubay laguna baahiyey baraha bulshada dhacdadaasi waxay noqotay mid si aadaa ugu faaftay halka ay bulshadu ku kulanto ee dhanka facebooka waxayna ka dhacday qaybo ka mid ah xaafadaha degmada dharkeenley booliiska soomaaliya dabagal dheer ay sameeyeen waa ay ka hadleen arrintan weliba si hordhac ah iyagoona sheegay inay gacanta kusoo dhigeen shaqsigii falkaas geystay islamarkaana ciidamada booliisku waxay tilmaameen in si qaldan loo jarjaray muuqaalka laakiin sheekadu ay sidaasi ka bedelneyd uuna nool yahay wiilka arrintaasi ku dhacday mar kale ayay booliisku soo bandhigeen wiilka qisada ku dhacday waalidkiis shaqsigii duubay muuqaalka waalidkiis iyo shaqsigii falkan sameeyey dhammaan dadkani xarunta dambi baarista ee c i d da ayaa lagu soo bandhigay axmed xasan cilmi oo ah ninkii sameeyey falkan sida ay horeba u sheegeen booliiska waxa uu ugu horeyn ka warramayaa qaabkii ay wax ku dhaceen
waxaa isoo wacay waalidiinta iyo dadka meesha deganaa isoo wacay sidaasaan ugu soo baxay aniguna waxaan ahay rag oo maaragtay amniga qayb ka ahoo la ogyahayo xaafadda degan sidaasaan ciyaalkaas markaas meesha ugu qaqabtay mid wax watay iyo midaan wax wadanba intaa meeshaan ku wada aruurnay kiliibkaas yaroo la duubay oo noqday dadka ka wadayaabshiyo ahay inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahayo waxaan caddaynaha inaan anugu cidna dilin cidna dhaawicin waxa meeshaas lagu haayana ay hayaan ciyaal yaryar oo xaafadda oo ciyaal weera iska ah waalidiinto i wacayna meeshaan wada deganeyn waxa dhan wala ciyaalka xataa meesha la wada degana waa lays wada yaqiin wax aan geysto falaaba yaraatay oo dhacdaahoo meeshaas ka dhacana ma jirin kulley dharkii wakhtigii maalinkii aan watana ciddii si fiican u fiirsatana way u jeedaa oo asaasa lagu qancaya dharka xataa waa soo qaatay waxa iga maqanna waa waxa amnigu shaqo kule oo kale mukhtaar aadan maxamed waa aabbaha dhalay wiilka xabadda lagu riday lana ulaynayay dhankiisa siday wax u dhaceen ayuu ka warramay halkan ka caddaynayaa social media warkay faafiyeen inay been ay tahay uu nool yahay wiilkii aan dhalay aadan mukhtaar aadan uu ii bad qabo waxa la sheegayna waan been halkan waxaan u soo istaagay inaan caddeeyo inuu wiilkay ii nool yahay uuna u bad qabo oona lagu qaldamay cayaal weero lagu qaldamay waana arday cabdulaahi maxamed waa aabbihii dhalay sidoo kale wiilka duubay muuqaalka qarsoodiga ahaa sida ciidamada booliisku ay tilmaameen waxa uu aabbahan ka hadlay sababta keentay arrintaasi wiilkaygu wuxuu ahaa wiil maaragtay ku talagal aan u duubin wiil walaalkiisa oo saaxiibkiisa oo muxuu ahaye jooga nairobi ayuu tusaale u ahaa u lahaa wax xamar ka dhacayo fiiri isaguna hadda waddanka yacni wuu ku cusbaa maaragtay sidaas arrinta ayay ahayd ciyaal weerada markayna soo weerareen iyadoo dhib xoog lanagu haysa oo muxuu ahaye xaafaddii oo dhan maarata wax korubax lalaayahay annagaa wacannay ninka la yidhaahda bakistaan alxamdulilahi rabbialcaalamiin culaysa badan oona saarnaa ayaa ninkaas maaragtay yacni uu naga dulqaaday wax meeshaa ku dhintayna ma jirin afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn sheegay in habka loo baahiyey muuqaalka uu qaldanaa hase yeeshee ciidamadu ay dabagal ku samayn doonaan shakhsiyaadka ka shaqaynaya arrimahaasoo kale ujeeddadeenna waxay ahayd inaan dadka u caddayno in waxaas fideogaas idhitka lagu sameeyey la idhitgareeyey maxay ahayd ujeeddo laga lahaana ujeeddo guracan ay ahayd oo loogu talagalay in dadka lagu qalqalgeliyo aanu ka daba tagno soona caddayno ummaddan u caddayno fariinta maanta meeshaan aan ka jeedinayno ka ciidanka booliiska soomaaliyeed ahaan iyo hay-adaha ammaanka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan ummadda u caddaynaynaa in waxyaabaha brofocationka ah oo social mediaha ka dhacay aysan inta badan run ahayn sida wax u dhacaanna dadku aysan u rumaysanin waalidkan aan lagu qalqalgelinin ciddii ku lug la yeelata oo ku lug lahayd falka noocaasana ilaah idankiis maxkamaddaannu horkeeni doonaa qofkii jarjaray oo fideoga ididgareeyey si uu ummadda u qalqalgeeyo markii wuxuu dhibaato u geystay ilpublica securayso nabadgelyada guuduu dhibaato u geystay oo dadkii ku qalqaliyey marka qofka haddii ilaah yidhaahdo maxkamadda awoodda ula ayaa isagana soo hortaajin doonaa ood arki doontaan faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan
baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa muddo hal sano ah ugu daray muddada xilhaynta madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor
hay-adaha dastuuriga oo ahaa afar sano waxaa loo bedelay in ay noqdaan shan sano sidaas ayayna sharci iyo ansaxabta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo baarlamaanka maamulkaas ayaa maanta muddo shan iyo toban bilood ah kororsaday muddadii xilhaynta isagoo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug noqday madaxweynihii ugu dambeeyey maamul goboleedyada ee tallaabadan ku dhaqaaqa baarlamaanka galmudug ayaa muddo kororsi darteed wax ka bedelay dastuurkii lagu dhisay maamulkaas waxaana muddada xilhaynta hay-adaha baarlamaanka iyo fulinta ee madaxtooyada laga dhigay muddo shan sannadooda codkii maanta loo qaaday muddo kororsiga waxaa ogolaaday konton iyo lix xildhibaan sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal
wax ka bedel afar qodob oo ka mid a qodobada dastuurka kadib markii ajandaha kalfadhiga shanaad ay ku soo dareen guddiga joogtada ayna ansixiyeen golaha guud kadibna loo xil saaray toddobadii bishii agoos guddiga dastuurka dib u heshiisiinta iyo arrimaha gudaha inay tala ka soo jeediyaan taladiina ay soo jeediyeen kow iyo tobankii bishii sebtembar loona soo gudbiyey golaha guud ee baarlamaanka wuuna ansixiyey taladii ay soo jeediyeen golaha guud guddigu ay soo jeediyeen labayotobankii sebtembar iyo laba kadibna uu ka dooday baarlamaanku codka kalsoonidana loo qaaday waxaa ogol u codaysay konton iyo lix mudane waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas darteed waxaa isbeddel lagu sameeyey afarta qodob ee kale ah qodobka labaiyo soddonaad qodobka labaiyo afartanaad qodobka sagaaliyo afartanaad qodobka afar iyo kontonaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug guddaxileedka hay-adaha dastuuriga oo ahaa afar sano waxaa loo beddelay in ay noqdaan shan sano sidaas ayayna sharci iyo ansax u tahay
weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo dalsan muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa maanta oo talaado ah madaxtooyada baydhabo ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka maxamed cabdiraxmaan maalin waryahayga ayaa warkan sii faahfaahinaya waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan warka habeennimo aad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel